أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin amaa bacdu casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda boqol iyo labaatan iyo koowaad ee suuratu aali cimraan aayaddan laga bilaabo ilaa iyo suuradda aakhirkeeda looga dhowaado waxaa looga hadlayaa qisada ku saabsan qaswatu uxud qaswada uxud oo ka mid ahayd ghasawaadkii waaweynaa oo nebiga sala allahu calayhi wasalama uu galay oo isagaba uu la baashiray oo si toos ah uu u galay ka mid ahayd ayaa halkan suuraddan lagu faahfaahinayaa ghaswada uxudna marka la isku soo duubo sababna way lahayd waqti ay dhacdayna way lahayd qur-aankuna ghasawaadka nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo dagaaladii rasuulka inuu ka hadlo yacni waxyaabaha keenaya iyaga laftooda in la ogaado yacni aaday muhim u tahay cilmiga khasawaadka waa cilmiga ku saabsan nebiga sala allahu calayhi wasalama calaaqaadkiisa dadka kale iyo isaga ka dhexeeyey sidau ahaa haddii ay noqon lahayd markay nabadgelyo iyo heshiis tahay iyo marka ay noqon lahayd haddii ay dagaal iyo wax lamida ay tahay habkii nebigu u maamulayna sala allahu calayhi wasalam iyadaas ninkii ugu aqoon badan oo ugu faham badan oo ugu taxqiijin badan ayaa siyaasada sharcigana ugu aqoon badan dadka saas ayay culimmadu ay yidhaahdaan walidaalika ghasawaadka nebiga kutub gaara laga alifay ama siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam maadaama marka muhiimaddaa ay leedahay oo dadku ay ka baranayaan casharo ku saabsan siyaasada sharciga ku dhisan ayaa iyada in aada loo ogaado loo taxqiijiyo ay muhim u tahay saa darteed baa marka suuraddaana ghaswatu uxud looga hadlay suuratul anfaalna ay uga hadlaysaa ghaswatu bedrin suuratu towbana ay uga hadlaysaa ghaswatu tabuuk suuratul axzaabna ay uga hadlaysaa ghaswatul axzaab ama ghaswatul khandaq suuratu lxashrina oo ay uga hadlaysaa ghaswatu bani nadiir ay uga warramaysaa qur-aankuna waa ku badan tahay kutubta xadiidkana kitaab dhan ayaa ka mida kitaabu siyar ama kitaabu lmaqaazi ama kitaabu ljihaadi wasiyar in laysku daro waa dhacdaa mar in la kala reebo oo kitaabuljihaadna gaar loo kitaabeeyo maqaasida nebigana gaar loo kitaabeeyo sida bukhaari uu saxiixiisa yeelay intaba waa dhacdaa kulligood marka waxay kutusaysaa ahmiyad weyn oo qofba inta uu nebiga uga aqoon badan yahay heshiisyada qaabka u geli jiray dagaalada qaabka u geli jiray waxa bannaan waxa aan bannaanayn qofba qofku uga aqoon badan yahay in uu siyaasada sharcigana uga aqoon badan yahay ugana dhow yahay ayaad ka arkaysaa marka meeshaas ayb eeghaswadan marka ghaswat uxud ay suuraddan ay ka hadlayso sanadkii saddexaaday dhacday bishii shawaalayna dhacday ay ka dhacday waxayna ahayd nimankii markii beder sanadkii labaad mushrikii alcarab ama mushrikii quraysh looga adkaaday oo odayaalkoodii waaweynaana meeshaas ay ku la-deen ayaa abuu sufyaan uu yidhi maalkii awalba dagaalka sababtiisa uu ku uu ku bilowday dagaalkii beder maalkaas oo iyaga badbaa u badbaaday oo maka u galay ayaa xoolihii marka quraysh dhanna uu ahaa ayay waxay yidhaahdeen maalkaani sidiisa ha loo rogo wax allaale wixii lacag ama hanti laga helana dagaal dambe oo aan ku aargoosanno aan ku galno sidaa bay ku heshiiyeen maalkii iyo maal kale iyo dad badanba way isku soo ururiyeen jeish marka saddex kun dhan ayay saddex kun oo nin oo muqaatiliin oo dagaalanto ayay soo ururiyeen maalin arbaco ay ahayd bisha shawaal ayay waxay soo degeen buurta uxud agteeda markaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu la tashtay ansaarta gaar ahaan waayo ansaarta maadaama iyaga meeshooda la deganaa lagana dagaalamayey wax weyn buu nebiga talada marka uu ka siinayey waana sida ilaahayna uu amray isagoo ku dhaqmayo washaawirhum fi lamri ayuu la tashtay ansaartii marka waxay u bateen cabdullaahi bnu ubayna uu ku jiro oo munaafiqii weynaa ahaa ee waxay yidhaahdeen meeshaan ha ka bixin magaalada gudaheedaan kula dagaalamaynaa weligeen intaan annaga baxno ma guulaysan jirin markaan laakiin magaalada dhexdeeda ku dagaalamayna waa adkaa jirnay sidaa darteed waxaan kugula talinaynaa bay dhaheen inaadan bixin oo aada magaalada gudaheeda kula dagaalanto ee rasuulkana sala allahu calayhi wasalam ra-yigaas ayuu u iishay oo jeclaystay dhallinyaro dad u badan marka iyo rag kale oo aan dhallinyaro ahayn laakiin dagaalkii beder fadiiladeedii iyo mana manqabadii iyo derajadii ay lahayd ay dhaaftay dad ile dagaalkii beder isaga ku talagal ma lagu gelin keliya uun safarkaas aan jidka u galno ayuu ahaa safarkii marka ayaa weecday oo dhankaas maka ayuu ka degay labadii ciidan ayaa iyagoon ballansanayn baab ilaahay isu keenay id antum bilcudwati اddunyaa wahum bilcudwati اlquswaa wاlrakbu asfala minkum walow tawaacadtum lakhtalaftum fi lmiicaad haddii markaa aada ballantami lahaydeen ballanta waa isku kala waa isku waa isku khilaafi lahaydeen ballan la-aan min gayri miicaadin ayuu la kulmay cadowgii nebiga sala allahu calayhi wasalam sidaas markii ay u dhacday oo dadna ilaahay de u qadaray oo ilaahay subxaanahu watacaala uu uga dhigay manqabo iyo darajo weyn uu ku siiyey ayaa dadkii ka baaqday waxay jeclaysteen dagaal labaad haddii uu dhaco aad waxay u jeclaayeen inay iyaguna ka qeyb galaan oo ay meeshaas wacdaro ay ku dhigaan dadkii marka beder aan gelin iyo dhallinyaradii ayaa nebiga waxay ku dhaqaajiyeen oo ay ku tirtirsiiyeen inuu baxo oo markaa yacnii bannaanka loo baxo oo xaggaa laga dagaalamo oo nimanka iyagaba la aado rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka salaaddii jumcaduu tukaday qalabkiisii dagaalkuu soo xirtay ee koofidii yacnii birta ahayd ee madaxa iyo gelaysay iyo cambuurbereedkii iyo ayuu soo xirtay markaasay ka shallaayeen qoladii dambe ee ku ra-yiga nebiga ku tirtirsiiyey inuu baxo kula teliyey arrintaa xoogaa way yar dhibsadeen oo waxay is yidhaahdeen armaad rasuulka wax uunan markaa rabin aada idinku dhibaysaan markaasay dhaheen yaa rasuul allah sidii aada rabto ayaan yeelaynaa oo magaalada gudaheeda aan kula dagaalanno waa nebiga sala allahu calayhi wasalam marka wuxuu yidhi nebi uma habboona haddii uu cambuurbireedkiisii iyo qalabkiisii dagaalka uu xirto inuu iska dhigo ilaa ilaahay isaga iyo cadowgiisii uu kala bixiyo sidaas ayaa marka talada lagu gooyey waa dhaqaa nebigu markuu salaada jumcada dadka tujiyey magaaladii madiinana cabdullaahi bnu umi maktuum uu uga tegey si uu dadka salaadaha uga bixiyo u tujiyo magaaladiina uu maamulo eisagiina marka waa dhaqaaqay markaas kun ayaa la dhaqaaqday oo jeish yacni kun dhan ayaa la socotay oo dad munaafiqiinana ay ku jiraan laakiin ilaahay uun marka uu muujin doono markii la dhaqaaqay ayaa marka cabdullaahi bnu ubay ciidankii saddex meelood meel ayuu soo jebiyey ou soo jabsaday waa soo laabteen marka ewaxay kusoo laabteen madiine ayay kusoo laabteen isagoo markaas dhahayo innaga taladeenna ma qaadanayo ilmo yaryar taladoodu qaadanayaa iyo wax noocaas isagoo awalba aan wanaag rabin ayuu soo la soo laabtay thuluth ciidan ku dhow toddoba boqol meelahaasaa hartay reer bani xaarisa iyo reer bani salimana waxay ku dhowaadeen inay iska soo noqdaan ilaa ciidan saddex kunaa la qaabilayaa kunaa awalba la ahaa thuluth ayaa loo joogay thuludkiibaa haddana wax sii baxeen qofku marka yacni waxyaabo aan nifaaq iyo shaki aan ka ahayn laakiin qalbigiisii uun xoogaa dacfi taabto iyo arrin inuu markaa ka fulayoobo iyo waa iska dhici kartaa ile dagaal waa imtixaan iyo iyo shiddo labadoodii marka sidaasay labadaa qolena saasay ku dhowaadeen laakiin ilaahay baa sugay oo aayadda id hama طaa'ifataani minkum an tafshalaa wallahu waliyuhumaa ayuu ilaahay uga hadlayaa huludkaa unbaa marka noqday oo baxay toddoba boqol iyagoo ah marka gaaladuna ay saddex kun ay yihiin ayaa sidaas marka dagaal lagu galay dagaalkii marka waa qaraaraaday oo rasuulka sal l l slam ciidankii fariisimo iyo meelo ay marka fadhiyaalow u sameeyey fadhiyaalkaas marka dad marka ilaa dhowr ah ayuu wuxuu dhigay buur la yidhaha jabal rumaah cabdullaahi bnu jubayr nin la yidhaahdana madaxuu uga dhigay amiir buu uga dhigay idinka wuxuu yidhi buurtan jooga haddaad aragtaan in lala jebiyey iyo inaan wax jebinayba midna ha ka soo deginina amarkaasuu siiyey marka markii hore gaaladii marka waa laga adkaaday qacdii horeba marka waxay is yidhaahdeen kuwani ma soo noqon doonaan khanaa'imtan iyo dadkan wax ka qaadanaya idinkana ka qaata way ka soo degeen buurtii nimankii marka kontonka nin meelahaas ahaa toban qofood unbaa ku hartay oo cabdullaahi binu jubayr amiirkoodii uu ku jiro tobankii marka khaalid binu waliid ayaa ku rogaal celiyey iyagana waa laayey buurtii buu uga soo degay dhabarka dambeu uga yimid ilaa marka wixii dhacay ayaa dhacay muslimiinta toddobaatan meelahaas ayaa uga dhimatay oo ilaahay uu karaamo iyo ku siiyey nebiga waa la dakray salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi ibliis wuxuu faafiyey in nebigu dhintay abu sufyaan buurtiibuu soo koray isagoo dhahayo moxamed maj aawey abubakar aawey cumar aawey nebiguna iska aamusa uu lahaa ilaa markii dambe uu yidhi marka uclu hubal sanamka hubal la dhaho kor mar oo adiga yacni markaa sara mar lana lana alcuzaa walaa cuzaa lakum annagu cuzaa ayaan leenahay idinkuna melihidiin sanamkaas cuzaa markaas buu nebiga yidhi alaa tujiibuun miyaydnan u jawaabaynin markaas ayaa marka maxaan dhahnaa bay dhaheen lana almawlaa walaa mawlaa lakum dhaha meeshaana markaa de marka ilaahay arrinkiisa loo soo dhigto oo xaqullaahi tacaala inuu xaq kasta ka weyn yahay aawe moxamed shib unbaa layska dhahayay aawe abubakar shib laakiin markay tagtay sanam iyo ilaahay in laysla simo nebigu sala allahu calayhi wasalama ou jawaaba buu yidhi marka waa u jawaabeen markaana iyaguna dhaawac badanna muslimiinta waa gaaray markaa dadkaa nebigu saddex saddex ayuu god ugu wada duugay ile lagama gaari karin mana uunan dhaqin mana ku tukanin markhaati inuu isaga u yahay buuna tilmaamay meeshaas iyo goobtii bay haddana ay ku jiraan oo yacni maqbara iyo u noqotay meeshaana marka shuhadaa uxud meesha la yidhaahdo maqbarada u ah weeyaan dadkii ku dhintay xamza ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa muscab ibnu cumayr iyo rag kaloo aada u fara badan oo jaabir aabihii uu ka mid yahay iyo oo cabdullaahi ibnu camr ibni xaraam iyo marka sidaasaa marka uu nebigu kusoo laabtay sala allahu calayhi wasalam iyagana ay ku baxeen khaswo ayaa ka dambeysay xamraa ul asad la dhihi jiro suuraddan ku dhex arki doono oo iyagiina markaa yacni nebigu sal ll slam intii dagaalka shalay gashay ayuu ka haystay qof kale inuu raaco waa diiday marka laga reebo jaabir oo isaga aabihii uga tegay ilmihii marka xamraa ul asadna marka gaaladii waa carareen abu sufyaan iyo dadkii uu watay waxbay kasoo qaniimeysteen muslimiintii waana kasoo laabteen iyagoo marka daal iyo dhaawacyo iyo uu ka muuqday oo dad shalay markaa dagaal kusoo rafaaday haddana maalintii ku xigtay inay dagaal galaan marka waxay tusaysaa marka say diyaar ugu ahaayeen daacada rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi suuraddu marka duulaanku marka lasoo koobo sidaasuu u dhacay fiqhiyaad badanna waa laga qaadanaa waxaa kaloo laga qaadanayaa xikam qisadan marka dhacday xikmooyin fara badanoo ku jirana waa laga qaadanayaa marka aan suurada hadba aayadaha aan marayno ayaa waxa fiqhi ku jiro ama xikmo ku jirto aan tilmaami doonnaa alimaam ibnulqayim laba fasalow ka kala dhigay xikamka iyo fiqhiyaadka labadaba laba fasal buu ka kala dhigay aada t yani cibro qaadasho aada iyo aada u weynna suuradda waa ku jirtaa marka allah wuxuu leeyahay wadkur xus id waqti xus hadowta aada ka lahday min ahlika min beyni ahlika ehelkaaga dhexdooda xaggooda aada ka ka lahday tubawi-u xaal aada dejinaysid almu'miniina mu'miniintii adoo dejinayo maqaacida makaanu fadhiyaalo fariisimo fariisimaha oo lilqitaali dagaal u sugnaaday ama lilqitaali liajlilqitaali dagaalka dartii aada u dejinaysay wallaahu allana samiicun mid maqlid badan waaye caliimun ogaal badan id waqti xus hammad ay hamisay daa'ifataani laba kooxood labada koox oo minkum idinka idinka mid ah an tafshalaa bian tafshalaa inay fulayoobaan cani ilqitaali dagaalka inay ka fulayoobaan ay hamiyeenoo qalbigoodu sidaa uu kusoo dhacay bal arrintaana xus wallaahu alle weliyuhumaa weligooda waayo midka umuurtooda maamulayo weeyaan alle wa cala allaahi alle korkii un falyatawakal ha isku halleeyeenoo ha tala saarteen almu'minuuna mu'miniinta ilaahay un ha tala saarteen marka aayaddan iyo aayadihii hore calaaqada ka dhexaysa maxay tahay calaaqadii waxay tahay waxaan soo marnay hagar iyo shirqool iyo nacayb inaynan marnaba ka daynaynin gaalada mu'miniinta shirqoolkii marka waxaaba ka mida waa kan dagaalkan ay idinku soo qaadeen shirqoolka iyo nacaybkii mid ka midaba waayo marka nacam aayaddii hore marka haa antum ulaa'i tuxibuunahum walaa yuxibuunakum aayaddaa iyo ilaa qowlihi alla uu yihi wain tasbiruu watataquu laa yadurukum kayduhum shay-an keydkoodii iyo shirqoolkoodii waaba kanaa marka waxaa la leeyahay shirqoolkaa ay idinku soo baxeen sabarkiinnii iyo alla kacabsigiinni baa la tijaabinaa marka wadkur xus id waqti oo ka sheekay id waqti qadowta aada dheelmatay ood kallahday min ahlika ehelkaaga xaggooda a ka kallahday marka guriga caa-ishau ka baxay nabiga sala allahu calayhi wasalam tubawi-u xaal aada dejinaysid almu'miniina mu'miniintii xaal aada dejinaysid maqaacida fariisimo makaanu fadhiyaalo fariisimaha marka maysarada iyo maymanada iyo xagga hore iyo xagga dambe iyo meelaha habkii dagaalka marka uu u dhigayay nabiga sala alla l salam oo qoladaa halkaanay ka dagaalamay qoladan halkaanay ka dagaalamay kuwan waxaanay qaabilsan sidaa ou lahaa ayb marka tubawi-u waxaa la tadmiininayaa macnaa tucdii ay tucdi lmu'miniina mu'miniintaad siinaysay maqaacida lilqitaali fariisimo ay ka dagaalamaan tubawi-u xaal aada dejinaysay almu'miniina mu'miniinta maqaacida fariisimo ama makaanu fadhiyaalo lilqitaali liajli lqitaali dagaalka dartiis wallaahu allana samiicun mid maqlid badan waa caliimun oo ogaal badan marka dagaalku dabcan nolosha dadka unbuu ku jiraa wax oo cusubna ma aha wax hore aan u jiri jirinna ma aha oo gadaal un ka yimid dagaalkii marka wax nolosha dadka dad meel degan noloshood un la socdo ee isagaa marka wuxuu u qeybsamaa mid yacni wanaagsan oo ilaahay agtiisana ku wanaagsan sharafka iyo dadnimada ku wanaagsan iyo mid sharafkana ku xun ilaahay agtiisana looga dheeraado muslimku marka inuu isaga isdilo ou isbaabi'iyo ou isdhammeeyo ou isshirqoolo iyagoo marka adduunyo iyo wax lamida un raadinaayo waxaa weeyaan sharaf xumo alla ka cabsi la-aanna waayahay marka ay isgarabsanayaan oo iyaga kayaankooda iyo sharafkooda iyo diinkooda iyana ay ilaalinayaan oy ilaashanayaan ama qiyamkooda ay faafinayaanba iyadu markaas yacni sharaf weyn buu leeyahay oo sida aan suuradda ku arki doono wax marka ma jiro si uun marka yacnii dadna aan u bannaanayn dadna u bannaan oo iska taagan uun ama wax muslimiintii ishkaal qur-aanka inta lagu keeno la yidhaahdo qur-aanku waa maxay dagaal sheegaya diin dhan oo samada ka timid oo dagaal sheegaysa maxay tahay dagaalkii maadaama uu nolosha kakami uu ka mid yahay qeybba uu ka yahay wixiisa bannaan iyo waxaan bannaanayn diintu inay ka hadasho wey marka sidaasu alle uu uleeyahay marka nebigu uu sidan dadka uga sheekay uu uleeyahay wallaahu alle samiicun mid maqlid badan waayo caliimun ogaal badan waayo alle id hama aa'ifataani minkum an tafshala id marka xaggay ku tacalluqayso dhowr hadal baa ku jirta oo qaar waxay ku tacallujinayaan tubawi-u bay ku tacallu ayay ku tacallujinayaan ayb tubawi-u lmu'miniina maqaacida lilqitaali id waqti aada dejinaysay mu'miniinta ama in lagu tacallujiyo laga bedelo qadowtada waid qadowta bay ahayd id hamad laga bedelo oo macnuhu marka uu noqdo id waqtina xus hama daa'ifataani macnaha saddexaad waxa uu yahay in lagu tacallujiyo samiicun caliim oo markaa macnuhu uu noqdo wallaahu alle samiicun mid maqlid badan waa caliimun ogaal badan id waqti buu alle ogaal badnaa ayb ama yacni id waqti ayuu alle maqlaayey oo uu maqlid badnaa macnuhuna ma keenayso in waqtigaas keliya lagu gaar yeelo oo la yidhaha waqtigaas wixii aan ahayn ma maq maqlitaankiisu ma badnayn miya may waa badnaayee macnuhu un waxay tahay ilaahay waqtigaaba waa idin maqlaayey unbaa laga wadaa marka id waqti xus hammad ay hamisay daa'ifataani laba kooxood labada koox oo minkum idinka idinka mida waa banuu xaaritha iyo banuu salima labadaa qolo reer banuu salima jaabiraaba ka dhashay hamiguna waxa uu yahay wax qofka qalbiga uga soo dhacay oo qalbigiisa uu ku sheekeeyey laakiin uunan go-aansanin saddex shay baa jirto khaatira oo qalbiga kusoo dhacdo hami ayaa ku xigo shaygu markuu qalbigaaga kusoo dhaco haddaad iskula sheekaysato oo wartalow ma samaysaa iyo aada istiraahdo hami baad joogtaa hamiga marka laga yimaadana waxaa ku xiga casmi casmigu marka waa markaad go-aansato wixii inaad samayso o aada bilowdaba inaad ku dhaqaaqdo marka casmigu dembi baa ka dhalanayo laakiin hamigu wax dembi ah kama dhalanayo waayo qofku qalbigiisa horta waxwaa kusoo dhacayaanoo ma kontarooli karo ee markay kusoo dhacaanna waa ku sheekaysanayaa arrintaa arrin oo isagu maamuli kara ma aha oo uu iska celi karo ilaahay labadaa u qaban maayo dadka laakiin haddii casmi ay isku beddesho oo aada go-aan qaadato qalbigaaga ah markaas waayo marka dembina lagu qorayo ayb ficil qalbi ahna casmigu waayahay marka qoladaani de inay dagaalka ka baxaan ma goosanin laakiin waa ku sheekaysteen xoogaa ayb id waqti xus hammad ay hamisay daa'ifataani laba koox labadaa koox oo minkum idinka idinka mida mu'miniinta ah marka munaafiqiin maan ma aynan ahayn iyaga an tafshalaa inay fulayoobaan can ilqitaali ay ka fulayoobaan sidaasay hamiyeen waay ban ta bian tafshalaa ayb ay tajbunaa yuqaalu waxaa la yidhaha fashila fulaanu can ilqitaali buu ka fulayoobay ama can liqaa'i caduwihi ayuu cadowgiisa la kulankiisii buu ka fulayoobay ayaa la dhahaa mowdicaanna marka waxaa laga wadaa alinsiraafu can rasuulillahi sal l slam inay nebiga ka tagaan ayayba ku dhowaadeen sababtuna maxay ahayd ibnu jariir wuxuu leeyahay wadalika anahu inamaa kana dalika minhumaa labadan kooxood arrintan waxay uga noqotay xaggooda can dacfin taagdarri iyo wawahnin dacfi asaabahumaa ku dhacay min gayri shakin asaabahumaa fii diinihimaa wax shaki ah oo diinkooda ka galay ma jirin laakiin fulaynimada bani aadamka ku dhacdaa ku dhacday ilaa awalba iyadoo ciidanka gaalada ou badnaa haddana se saddex meeloodoo meel inay iska dareereen waxay is yidhaahdeen maanta bis waayo waaba laidinku leefayaa marka fulaynimadii bani aadamka ku dhici jirtay waayo maahane marnaba nebiga kama shakinin iyo diinka kama aynan shakinin marka cabdullaahi bnu ubay barnaamijkiisu isaga barnaamij munaafiqnimo ahaa laakiin labadan qolo barnaamijkoodu shaki wax ka yimid iyo nifaaq ma unan ahayn ayb min gayri shakin asaabahumaa fii diinihimaa fatawallaa marka ilaahay subxaanahu watacaala baa wuxuu maamulay dafca dalika canhumaa arrintaa inuu ka riixo uu ka celiyo biraxmatihi naxariistiisa uu uga celiyo wacaa'idatihi iyo fadligiisii kusoo noqday xataa salimataa ilaa ay nabad galeen min wahanihimaa dacfigoodii wa dacfihimaa ay ka nabad galeen walaxiqataa markaana ay haleeleen binabiyihimaa sala allahu calayhi wasalam walidalika jaabir iyo waxaa laga wariyey waxay dhihi jireen bukhaari iyo keyrkiina ay warinayaan can jaabirin nasalat hadihi alaayatu fiina aayaddan annagay nagu soo degtay id hama طaa'ifataani minkum an tafshalaa wallahu waliyuhumaa banuu salimata wa banuu xaaritha wamaa uxibu annahaa lam tanzil mana jeclaan lahayn buu yidhi inaynan soo degin yacnii aayaddan inay soo degto aad baan u jeclahay oo adduunyo iyo wax kasta iyadaan siisa lahay yani annagay naga waramaysaa mana jeclaa lahayn inaynan soo degin macnaha inay soo degtaanba rabel aan rab aan aada u jecelahay wallaahu yaquulu alla wuxuu dhahayaa wallaahu waliyuhumaa intaasuu ka rabaa marka yani waxay tusaysaa labadan qolo marka ilaahay agtiisa inay meel weyn ka joogaan mar haddii ilaahayba weligooda uu yahay oo u naxariistay oo uu maamulay oo la yidhi labadan qolo ilaahay baa weligooda ah ammaantaas darteed baanan u jeclaanaynin aayaddan inaynan soo degi lahayn buu yidhi ayb mawaaqifta marka dadku waxbay ku helaan dadna fadli bay ku helaan dadna ilaahay marka waa ku duleeyaa ayb marka jumlada wallaahu waliyuhumaa jumla mustanafa waay waa jumla mustanafa laa maxala laha min alicraab wacala allaahi all alla korkiis oon oo keliya falyatawakal ha tala saarteen oo ha isku halleeyeen almu'minuuna mu'miniintii alla un ha isku halleeyeen meel kale y yaanay tala saaran ayb marka tawakulkii baa marka la farayaa maadaama arrin muhima arrimihiina marka alla un u tala saarta isagaa idin gaaraya markaas walaqad nasarakum اllahu bbadri waantum adila walaqad wala wallaahi qad xaqiiqe ahee nasarakum اllahu alla waa idiin gargaaray calaa acdaa'ikum acdaa'diinni buu idinka gargaaray bibedrin beder ayuu alla idinku gargaaray dagaalkaas ama qaswadaas walxaal buu alla idiin gargaaray antum idinkuna adilatun aad tihiin kuwa tira yar oo taag daran aad tihiin faataqu llaha alla ka cabsada lacalakum tashkuruuna lacallakum waxaad mudan tihiin tashkuruuna inaad shukrisaan oo rabbi nicamkiisa ku shukrisaan walaqad walawallaahi qad xaqiiqe ahe nasarakum ullahu alla waa idiin hiiliyey bibedrin buu alla idinku hiiliyey beder calaa acdaa'ikum buu idinkaga hiiliyey cadowgiinii adinkoo aada u tira yar oo saddex boqol iyo dhowr iyo toban ah cadowgiina uu gaaraya markaa yacnii kun uu gaarayo ayuu rabbi idinkaga hiiliyey walxaal buu alla idiin gargaa cadowgiina idinka gargaaray antum idinkuna adilatun aada tihiin kuwa duleysan macnaha waxaa laga wadaa kuwa xagga tirada ka yar ee sharafka iyo dadnimada iyo maahan inay ku duleysan yihiin ma aha wa antum adilatun wa antum qaliiluuna idinkoo yar baa laga wadaa ayb wadkuruu id antum qaliilu mustadcafuun fataqu llaha alla ka cabsada haddaba marka ilaahay ka dhowrsada oo ilaahay alla ka cabsi la imaada lacalakum tashkuruuna saad u shukrisaan marka beder baa la dhex geliyey aayaadkii dagaalkii uxud baa lasoo bilaabay beder baa la dhex keenay calaaqadana waxay tahay idinkoo tiro yarba alla bederu idiin gargaaray haddana ilaahay isku halleeyo cid kale ha tala saaranina ayb faataqu llaha alla ka cabsada lacalakum tashkuruuna si-aad ilaahay ugu shukrisaan id waqti buu alla idiin gargaaray taquulu lilmu'miniina xarafkan marka id taquulu meesha uu ku tacalluqayo laba macno ayaa ku jiro tacalluqiisa laba meel in lagu tacallujiyo lagu xiro labadaas meel meel allaale oo lagu xirona macno gaara ama tafsiir gaara ku jiro akharu ahlilcilmi ibnu jariirna sida uu doortay walaqad nasarakum ullahu buu ku tacallujina marka wuxuu leeyahy id taquulu waqti aada dhehaysay buu alla beder idinku gargaaray idan marka arrinkan beder buu ku saabsan yahay sidaa waa loo dhigi karaa macnahana marka waxay tahay dagaalkii beder markii loo socday buu nebigu ku yidhi sidaan alan yakfiyakum an yumidakum rabbukum bihalaathati aalaafin min almalaa'ikati munzaliin miyaynan idinku filnayn inuu alla idinku ziyaadiyo saddex kun oo malaa'ig ah iska badaayay alla waa idinku inaynan idinku filnayne haddaad sabartaan ood alla ka cabsataan shan kun baa ilaahay idinku siyaadina sidaa marka beder marka lagu wado waxaa dhici karta in aayadda suuratu lanfaal id tastakiisuuna rabbakum fastajaaba lakum anii mumidukum bialfin min almalaa'ikati murdifiin oo la yidhaha beder kun baa lagu da kun malag baa lagu ayaa lagu taageeray mu'miniinta halkana saddex kun baa la sheegaa see see loo jamcinayaa waxaa loo jamcinayaa kun baa loo ballan qaaday saddex kun buu nebiga ku dhiiri geliyey inuu ilaahay siin karo shan kunna hadday dadaalaan oo sabarka badiyaan inay shan helayaan waa loo sheegay marka wax iska hor imaanaya ma aha midna shardi baa lagu xiray kuwana waa la siiyeyba kunka waa la siiyey ee tiradan kalena shardi baa ilaahay uga xiray alla ka cabsi iyo sabar iyo marka labada aayadood iska hor imaan maayaan calaa haadaa marka id taquuludan weli waxaa socota qisadii beder oo uxud marka la dhexgeliyey ta kale marka id in lagu tacalujiyo waid qadowta ama tubawi-u iyo meelaha in lagu tacalujiyo oo markaas macnuhu ou noqdo id waqti ayaad mu'miniintii diyaarinaysay oo aada dejinaysay fadhiyo yacni meel ay fariisimo aada dejinaysay id waqti taquulu aada lahayd oo aada dhehaysay lilmu'miniina mu'miniinta aada u dhehaysay alan yakfiyakum ilaa aakhiriha markaasna macnuhu muxuu noqonayaa uxud bay ku saabsan tahayba arrintan oo dagaalkii uxud marka saddex kun miyaynan idinku filnayn buu nebiga ku yidhi malaa'ig ah haddaad sabartaan ood alla ka cabsataanna shan kun baa ilaahay idin seena marka shardigii waa kasoo bixi waayeen markii shardigii ay kasoo bixi waayeen malu ma la siinin marka ballanqaaday ahayd ballanqaadkii waa kasoo shardigii lagu xiray waa kasoo bixi waayeen markay kasoo bixi waayeenna dee ilaahay waa ceshtay ma siinin waayo alla kacabsigii iyo sabarkii lama imaanin haniimadiina waa ka sabri waayeen nebigii amarkiisiina waa kuwii khilaafay walaqad sadaqakum allahu wacdahu id taxusuunahum biidnihi xataa idaa fashiltum watanaasactum fi lmri wacasaytum min bacdi maa araakum maa tuxibuun ayb walidaalika marka bal aayaddu marka intaa waa idinku filan tahay shan kun waa la idin siinayaa haddaad alla ka cabsataan ood sabartaan lama aynan imaanin lama siinin marka waayo dagaalkii uxud akharu ahlilcilmi waxay leeyihin malaa'ig ma dagaalamin waayo hadday malaa-ig dagaalami lahayd maba laga adkaadeenba sidaasay leeyihiin ibnu cabaasna waxaa laga wariyey inuu yidhi lam tuqaatil ilmalaa'ikatu fi lmacrakati ilaa yowma bedrin malaa-ig beder unbay dagaalantay bis dagaal dagaal ay la baashirtay qaswat laxzaab waa la soo dejiyey laakiin ma dagaalamin gaaladii iska rucbi galayo waa iska carareen laakiin beder waa dagaalameenba dadka maxaabiista qaar iyagaaba soo qabtayba wa fii maa siwaa dalika yashhaduuna alqitaal wuxuu intaa ka soo haray dagaalkay xaadiri jireen walaa yuqaatiluuna mana dagaalami jirin inamaa yakuunuuna cadadan wa madadan gurmad iyo tiro unbay iska ahaanayeen laakiin xadiid waxaa jiro imaamu lbukhaari uu warinayo min xadiidi sacd bni abi waqaas uu yihi ra-aytu rasuula llahi sal l slam yowma uxud maalintii uxud nebigaan arkay wamacahu rajulaani yuqaatilaani canhu laba nin isagoo iyagoo nebiga difaacayaan calayhimaa hiyaabun biid dhar cadcad wato ka ashaddi lqitaali dagaal midka ugu adag maa ra'aytuhumaa qablu walaa bacdu horena uma arki jirin mar dambena ma arkin muslim isaga riwaayadiisu waxay leedahayba ra-aytu can yamiini rasuuli llahi sal l slam wacan shimaalihi yowma uxudin rajulayni calayhimaa hiyaabun biidun maa ra'aytuhumaa qablu walaa bacdu yacni jibriila wamika-iila meeshaa marka in malaa-igtu ay soo degeen oo nebiga difaacayeen xadiidkan uu sheega marka dee nebigu inay gaar u difaacayeena laga yaabaa laakiin dagaalka kale aynan u imaanin ayb marka labada tafsiir marka id hadba meesha lagu tacalujiyay ku xiran tahay ibnu jariir sida uu doortay culimadana u badan yihiin in lagu tacalujiyo ay ku tacalluqdo walaqad nasarakum ullaahuda ay ku tacaluqdo waana sida xasanulbasri iyo shacbi iyo rabiic ibnu anas iyo ay ku tageen ayb id waqti buu rabbi idiin gargaaray oo cadowgiina beder idinkaga gargaaray taquulu lilmu'miniina mu'miniinta aada ku dhahaysay alan yakfiyakum miyownan idinku filnayn an yumiddakum inuu idinku siyaadiyo rabbukum rabbigiin bihalaathati aalaafin saddex kun inuu idinku siyaadiyo kuwaas oo min almalaa-ikati malaa-igta ka mid ah kuwa oo munzaliina la dejinayo la soo dejinayo balaa inaynan idinku filnayn iska daaye waa idinku filan tahay in tasbiruu haddaad sabartaan watattaquu aada cabsataan ood ilaahay ka cabsataan waya'tuukum ou idin yimaado cadowgiinii ou idin yimaado min fawrihim karkooda ee xaggeeda ay idinkaga imaadaan haadaa oo kan ah yumdidkum idin idiin siyaadiyey rabbukum rabbigiin idinku siyaadiye bikhamsati aalaafin shan kun kuwa oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mid ah kuwaas oo musawimiina calaamaysan ayb marka alan yakfiyakum tan yakfiyakum marka faacilkeeda an yumidakum way alan yakfiyakum imdaadukum rabbukum yani kordhinta ou rabbigiin idinku kordhinayo saddex kun ma idinku filna miya yani waa idinku filan tahay istifaamkuna waa taqriir nafyi buu galay oo lan ah taqriir baa marka ku jiro waa haa waa idinku filan tahayba alan yakfiyakum mid waqti taquulu ayuu alla idiin gargaaray taquulu lilmu'miniina mu'miniinta aad ku lahayd ood ku dhahaysay alan yakfiyakum miyounan idinku filnayn an yumidakum inuu idinku ziyaadiyo rabbukum rabbigiin inuu idinku kordhiyo bihalaathati aalaafin saddex kun kuwa oo min almalaa'ikati malaa'igti ah ka mid ah kuwaas oo munzaliina la dejinayo oo xagga kore samada laga soo dejinayo balaa inaynan idinku filnayn iska daaya takfiikum waa idinku filnaanaysaa in tasbiruu haddaad sabartaan watattaquu a alla ka cabsataan waya'tuukum min fawrihim damiirka marfuuca ah iyo midka majruurka ah marfuuca waawdan ujeedaa waya'tuukumta ku jirto majruurkana min fawrihimta tan ku jirtaan ujeedaa yaa loo celinaya alakharuuna waxay u celinayaan gaalada marka waya'tuukum mushrikiintii ay idin yimaadaan waaye min fawrihim karkooda ay idinku yimaadaan yacnii karkooda macnaha iyagoo caraysan oo yacnii tiro badan oo caraysan ay markaa idinku cara ay idinkugu yimaadaan iyagoo caraysan ama hortiina ay idinkaga yimaadaan ay min wajhihim hortooda ay idinkaga yimaadaan iyagoon cararayninoo toos idinkugu soo soconayo idinka oo marka yacni wa aslu lfawri waa yacni ibtidaau lmri yu'khadu fiihi huma yuusalu biaakhar arrin arrin kale lagu xirxiraayo yuqaalu faarat ilqidru fahiya tafuuru fawran wafawaraanan maadaama yani ay taqalub iyo u ku jiro ida ibtada'a maa fiiha bilghalayaan dheriga waxaa ku jira markuu karka bilaabo ayaa marka yani waxaa la yidhaha faarat ilqidru dheri dherigii waa karkaray waa karkartay ayb marka kan hoose midka kore wixii dhammaabaa marka isgaargaarayo markay ta u dherigu uu taqaayo ama uu karkaraayo ayb oo waxaad leedahay wamadaytu ilaa fulanin hebelaan u socday ilaa min fawri dalika marka min fawri dalika anoo u ciil qabo oo u caraysan oo hortey yacni weji weji ayaa ninkaa marka ugu tegay sidaasay ka dhigan tahay marka waya'tuukum mushrikiintii ay idin yimaadaan min fawrihim karkooda oo haadaa kan ana ay idinkugu yimaadaan yacni iyagoo ciil idiin qabo oo tii beder iyo ay ciilayso ayb yumdidkum jawaabtii waay marka yumdidkum rabbukum rabbigiin idinku kordhiye bikhamsati aalaafin shan kun kuwa oo min almalaa'ikati malaa'igtii ka mid ah musawamiina musawimiina iyagoo calaamaysan musawamiinana waa la akriyey bal quraada badanaa musawamiinay akriyeen haddii musawamiina la yidhaahdana la calaameeyey waa xag alle laga calaameeyey ayb iyagoo calaamaysan musawimiina markii le iyagaa iscalaameeyey waay marka say marka isku aqoonsadaan labada qira'a tawjiihoodu tawjiiheedu sidaas wa ayb marka aayaddu marka waxay ka tilmaantay un hadday sidaas yeelaan inay intaas helayaan waa heleen lama dhihin sida muuqatana maadaama ay ku dhammaatay qaswatu uxud in mu'miniintii toddobaatan ka dhimato oo haziime ay ku dhacday oo jabeen ayaa waxay tusaysaa inaynan malaa'igtu dagaalamin bacdi nnaas baa waxay yidhaahdaan abu bakr al asam oo mubtadicada ka mid ahaayoo muctasili ahaa weyn ayaa isaga wuxuu leeyahay malaa-ig mana soo degto mana dagaalanto bal ajsaam oo aan la arki karin waaye say u dagaalamaysaa iyo waxyaaba marka caqliyaad ah buu galay malaa'igta sideedaba iimaanka aan malaa'igta rumaysannahay baaba iimaan qeybi ah waay malaa'igta annaga uma jeedno qeybiyaad waa waxyaabaha naga maqan oo aan kitaabka iyo sunnada ku rumaynay dartood waay akhbaarta qur-aanka iyo sunnadan malaa-ig ku rumaynay soo maaha shanigooda marka waa inuu qeybi iska ahaado oo waxaad adiga taqaan oo caqligaaga un ka suuraysan karta waa ka weyn yihiin maadaama ilaahay uu tilmaamay inay dagaalantay inay yacnii alla uu madad uga dhigi karou ku siyaadinayo mu'miniinta uu tilmaamay ilaahay waa in sideedaas loo rumeeyo aslanba malaa'igta maxaadba ku rumaysan tahay haddaad marka midaan diiddo horta malaa'ig adiga miyaa arkay maadaam haddaadan arkin oo qeyb ahaan ah u rumaysan tahay tanna waa inaad rumayso qur-aanku uu sheegayo ayb waxaa kaloo waya'tuukum min fawrihim labadan damiir waxaa kaloo culimada qaar ay u celiyaan malaa'igta waya'tuukum malaa'igta ay idiin imaadaan min fawrihim karkooda ay idinku imaadaan iyagoo gaalada u ceel qabo haadaa oo kan ah yumdidkum rabbukum rabbigiin idinku kordhiyey bikhamsati aalaafin shan kun oo min almalaa'ikati ah kuwa oo musawimiina calaamaysan ayb laakiin marka in labada damiir gaalada mushrikiinta loo celiyay u badan yihiin mufasiriinta tafsiirkii labaad marka id ku jiray haddii lagu tacalujiyo in lagu tacalujiyo waid khadowta oo la yidhaha marka id waqti ayaad kalahaysay oo gurigaaga aad ka kalahday taquulu lilmu'miniina mu'miniinta aad ku dhahaysay ilaa aakhiriha sidaasay markaa noqona ayb aayaddaa marka haddii sidaa loo dhigo walaqad nasarakum ullahu keliya unbaa beder ka sheekaynayso inta kale uxud baa loo soo noqday calaa tafsiirka kalena aayaddan iyo labada ka dambaysaba walaqad nasarakum ullahu iyo labada aayadoodoo ka dambaysaba beder bay ka warramayaan sidaasaana marka loo badan yahay wamaa jacalahu llahu ilaa bushraa lakum walitatma'ina quluubukum bih wamaa jacala ma uunan ka yeelin allaahu alle hu imdaadkaas iyo kordhintaas siyaadintaa uu malaa'ig idinku siyaadinayo alla kama yeelin ilaa bushraa bishaaro unbuu alla ka yeelay bishaarada oo lakum idinka idiin sugnaanayso ama lakum idinka aada markaa yacnii ku bishaaraysanaysaan ayb bishaaruu idinkaga yeelay walitatma'ina wafacala dalika alla sidaa buu yeelay litadma'ina inay xasisho quluubukum quluubtiinni inay xasisho bihi bilmadadi taageerada iyo siyaadadaas qalbigiinna inuu ku xasilo wama nasru hiil iyo gargaar ma ahaanin ilaa min cindi illaahi allah subxaanahu watacaala agtiisa xaggeeda unbuu ka ahaaday allihii alcasiizi addoommadiisa ka adkaa alxakiimi ee falsamaa meeshan marka malaa'ig iyo dagaalkeed iyo markii laga sheekeeyey ayaa haddana alla uu tilmaamayaa gargaarka iyo guusha ilaahay un xaggiisay ka ahaataa maahane malaa'igna gacan kuma hayso bani aadam kalena gacan kuma hayo hub iyo cuddana ma ahan guushu ee waa cid uu ilaahay siiyo wamaa jacalahu llaahu ilaahay kama dhigin imdaadkaas damiirka marka wamaa jacalahu waxaa loo celinaa masder laga fahmaayo aayaddii hore an yumidakum ayaan soo marnay imdaad marka wamaa jacala alimdaada ilaa bushraa ziyaadinta taas kordhintaas iyo gurmadkaa ilaahay kama dhigin ilaa bishaaro ou idinka idinkugu bishaareynayo unbuu uga dhigay sidaa u yeelay sidaas marka marka aan ku tarkiibka aan ku wadnon ku laqbayno jacala laba mafcuulaan u yeelnay midka koowaadna waa hu midka kalena ilaa bushraadaas waay bushraa marka waa mafcuul labaad markaas waxaa kaloo bannaan jacalada in hal mafcuulba laga yeelo layska siiyo wamaa jacalahu llaahu ilaahay ma yeelin yacnii taageeradaas iyo gurmadkaas ilaahay ma yeelin yacni sabab ilaahay uma yeelin yacni lishay-in shay dartii ilaahay uma yeelin ilaa bushraa bishaaro darteeda u yeelay lakum idinka markaa yacni uu idin bishaareynayo markaas maxay noqonaysaa bushraa icraabkeedu bushraa icraabkeedu marka mafcuulun liajlihi waay waa mafcuulun liajlihi jacala marka hal mafcuulay qaadatay waa hu mafcuulkaas ilaa bushraadaani marka waa mafcuulu lahu waxaana marka ku jira marka istinauna marka wuxuu noqonayaa istinaa oo marka mufaraq ah oo mustathnaa minhuga laga jaray mustathnaa minhu baan qadaraynaa wamaa jacala mda wamaa jacala allahu limdaada lishayin ilaa bushraa bishaaro darteed unba u yahay lishay intaas baa marka waxay tahay mustathnaa minhu oo maxduuf ah ilaa bushraadu marka shaygaasay mustathna ka tahay marka waxba uma unan yeelin ilaa bishaaro darteedu u yeelay labadaas marka icraab ayaa tafsiirka aayaddan marka ku jira ayb haddii marka ilaa bushraa mafcuulu liajlihi laga dhigo lakum walitadma-ina waa laysaga cadfi karaa ile walitadma-ina laamukey laamukeyguna tacliilu keenayaa mafcuulu liajlihina tacliilaa ku jiray awalba waa laysku cadfi karaa marka laakiin ilaa bushraa haddaad mafcuul labaad jacalada ah uga dhigto walitadma-ina laamukeygaani meelu ku tacalluqo u baahanaa waa lasoo qadaraa marka waaa lagu waxaa lagu soo qadarayaa wafacala dalika ilaahay sidaa buu yeelay ama wabasharakum ilaahay waa idiin bishaareeyey litadma-ina quluubukum quluubtiina say u xasisho ayb meeshaa marka tarkiibka aayaddan sidaas wamaa jacala ma uunan ka dhigin allaahu alle hu imdaadkaas iyo taageerada iyo gurmadka ilaa bushraa unbuu ka yeelay mafcuul labaadba iskaga wada ilaa bushraa bishaaro lakum idinka idinkaga yeelay ama bishaarada oo lakum idinka idiin sugnaanayso wa facala daalika sidaa buuna sameeyey alle litadma-ina inay xasisho si ay u xasisho quluubukum quluubtiina bihi bilmadadi siyaadada ay ugu xasisho ile tiradii xaggeeda maadaama la idinka badnaa haddii ilaahay malaa'igtan uu idinku kordhinayo sidaa aada ogtihiin oo bishaarada alla idin siiyey uu idin siiyo xoogaa marka yacni bishaa waxay qalbigiinay adkeynaysaa oo yacni qalbigiinii bay marka xasilooni gelinaysaayo nimanka inaad iska dhicin kartaan ood ku leefi kartaan ayaa qalbigiina aada ugu degayaan waman nasru intaas markii loo sheegay tiro iyo malaa'ig iyo hub iyo waa iska asbaabaa la leeyahay xaqiiqda dhabtaa waxay tahay alla unbaa nasriga bixiyo waman nasru gargaar ma ahaanin ilaa min cindi illaahi ilaahay agtiisa unbuu ka ahaaday allihii alcasiizu addoommadiisa ka adkaa allihii alcasiizi ee addoommadiisa ka adkaa alxakiimi ee falsamay marka nasriga wama nasru ilaa min cindi illaahi malaa'igta inkastoo la idinku taageeray haddana cidda uu ilaahay guul siiyey unbaa guulaysanayso marka ilaahay un xaggiisa guusha ka raadiya ee waxaa ilaahay agtiisa ana nebigu sida uu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam waxaa lagu helaa alla kacabsi iyo in ilaahay la adeeco fa ina maa cinda allaahi laa yunaalu bilxaraam wixii ilaahay agtiisa ah xaaraan laguma gaaro marka haddaad guul ilaahay agtiisay taallaa haddaad guul ilaahay agtiisa ka rabto xaaraan ha ku gaarin ma ku gaaraysidba xaaraan xaaraan ha la imaanin waxun ha samaynin ilaahay ka cabso abudardaa wuxuu dhihi jiray inamaa tuqaatiluuna biacmaalikum acmaashiinaad ku dagaalamaysaane ogaada saad ilaahay uga cabsataan ayaa guul ilaahay idiin siina waxaan soo marnay wain tasbiruu watataquu laa yadurukum kayduhum shay-an ayaan soo marnay arrinta dhan markaad isu keento amarka alla waay sidaad amarka alla qofka u qaato ayaa ilaahay rabbi u karaameynaa subxaanahu watacaala ee fulaan iyo callaan iyo hebel iyo magacyo wax macnoa ma samaynayaane aq tilmaamo laga dhabeeyo ayaa wax samaynayo macnana markaa yeelanayo walidaalika abudardaa mar labaad markuu arkay maar qubrus iyo xaggaas lagu duulay oo nimankii ruom ee xoogga badnaa inta lasoo qafaalay la kala horaayo oo hadba xaynba meel la kala lagu kala leexleexinayo markuu arkay ayaa abudardaa markaas uu iska ilmeeyey tuu aada u tadabburay wax fiirfiiriyey buu iska ilmeeyey markaasay dadkii waxay ku yidhaahdeen atabkii fii yowmin acaza allahu lislaama wa ahlahu abudardaa uma waxaad ooynaysaa maalin ilaahay islaamka iyo dadkiisaba ou sharfay maxaad la ooynaysaa markaasuu wuxuu yidhi baynaa hiya ummatun qaahiratun daahiratun id casad amra allaahi faadallat ummaddan adsaan hadda loo galayo yidhi ee ruom xilli ay ahayd dadka midda ugu awooda badan ugu muuqashada badan oo say u xoog badnayd ayay amarka alla caasisay waatana waa dullowday idinkana haddaad ilaahay amarkiisa caasisaan sidaasaa idinku dhacaysa marka dadka saxaabada nebigu uu soo tarbiyeeyey sala allahu calayhi wasalam meel dheer bay wax ka fiirinayeen dad markaa yacni meel dhow wax ka fiirinaya ma aynan ahayn marka allah wuxuu leeyahy wama nasru ilaa min cindi illahi alcasiizi alxakiim aahaartaas baa marka lagu aayadda marka macnaheeda hoos imaan karo liyaqطaca طarafa min aladiina kafaruu aw yakbitahum fayanqalibuu khaa'ibiin ilaahay wuxuu sidaa u yeelay liyaqطaca inuu gooyo waman nasru ilaa min cindi illahi baa lagu xiraya lagu tacallujinaya waman nasru guushu ma ahaanin ilaa min cindi illaahi ilaahay agtiisa alihi alcasiizi awooda badnaa alxakiimi falsama ayaa guushu agtiisu ay ahaatay mu'miniintowna guul siinayaa muxuu u siinayaa marka guushii ama guushu agtiisa maxay u ahaatay oo xaggiisa uun looga helayaa liyaqdaca si uu u jaro uu u gooyo darafan qayb qaybta oo min aladiina kuwii ka mida kafaruu kufriyey ow amase yakbita inuu dulleeyo hum iyaga gaaladii uu dulleeyo fayanqalibuu ay gadoomaan khaa'ibiina xaal ay yihiin iyagoo hungoobay wixii ay rabeen iyagoo soo waayey ow amase yatuuba inuu kusoo noqdo alla naxariis iyo dembi dhaaf ugu soo noqdo ka towbad aqbala calayhim korkooda ow amase yucadiba inuu cadaabo hum iyaga inuu cadaabo fa inahum iyagu daalimuuna kuwa ulmi fala kuwa dulmi fala waaye laysa laka min alamri shay-un marka laysa haddaba ma ahaanin laka adiga min alamri arrinka xaal uu ka mid yahay shay-un waxba ma ahaaninba adiga agtaada aayadda taqdiim iyo taakhiira ku jiran liyaqطaca طarafan min aladiina kafaruu ow yakbitahu ow yatuuba calayhim ow yucadibahum waa isla socdaan intaas marka laysa laka min alamri shay-un baa muqham aa la dhexgeliyey marka tarkiibka aayadda sidaas iyou noqona ayb liyaqطaca alla wuxuu sidaa yani nasriga iyo guusha waxay agtiisa u ahaatay mu'miniintana uu u guuleynayaa liyaqطaca si uu u jaro darafan qayb qeybta oo min aladiina kuwii ka mid a kafaruu kufriyey yacnii waa qatli iyo dil kuwaa in la dilo oo yacnii dagaalkaa ay ku baaba-aan qeyb gaaladii ka mid a owdaan marka ow yakbitahum owdaani marka tafsiil waa tafsiil iyagii baa la kala qaadqaadayaayo qeyb waa la jarayaa oo waala waa la laynayaa ow yakbitahum ama uu dulleeyo marka kabtigu marka waxaa weeyaan in la dulleeyo oo qofka uu maxbuus noqdo oo marka la yacni la qafaalo oo yacni qeybna waa la gooyey qeybna maxaabiisay noqdeen oo yakbitahum yani amase markaa uu dulleeyo fayanqalibuu ay gadoomaan markaa khaa'ibiina iyagoo hungoobay amase marka in la dulleeyo laga adkaado wax la dilo iyo wax cararo intay noqdaan kuwii cararay marka wixii ay rabeen ayagoon helin ayay laabanayaan meeshoodii ku noqonayaan fayanqalibuu ay gadoomaan markaa khaa'ibiina iyagoo hungoobay xaalay yihiin kuwii hungoobay oo wax waayey ow amase yatuuba wuxuu alla nasriga iyo guusha mu'miniinta u siinayaa ama agtiisu ay u ahaanaysaa ow yatuuba inuu towbad aqbalo calayhim korkooda uu ka towbad aqbalo qeyb gaaladii ka mid a waa iska towbad keenayaan iimaankii bay kusoo noqonayaan yacni waxaan ujeedaa allay rumaynayaan wanaag iyo marka khaalidkii markaasaa muslimiinta u dhabar jeebiyeyba waa kii soo islaamay abu sufyaan waa kii isaga laftiisa soo islaamay wahaakada ow amase yatuuba inuu tooba kusoo noqdo alle naxariis iyo dembi dhaaf ugu soo noqdo calayhim korkooda ow amase yucadibahum inuu cadaabo aakhiro fa inahum iyagu intaasba waa u qalmaan inuu alla yeelee fa inahum iyagu daalimuuna waayo kuwa daalimiin oo cibaadada booskeeda boos aan ahayn kuwa dhigaya waayo arrintu marka waa sidaas laysa laka adiga kuuma ahaanin ay laysa shay-un shay ma ahaanin laka adiga kuuma ahaanin min alamri arrinka xaal uu ka mid yahayna shaygaas marka lakadii waa laysada khabarkeedii muqadama shay-un waa shay-unta marka waa ismigeediiyo muahara min alamrina shay-untaa laga xaaleynayaa maadaama jaari iyo majruur nakiro kasoo hormaray uu yahay ayb marka laysa ma ahaanin laka adiga shay-un kuma ahaanin waa ay ka dhigan tahay min alamri arrinka xaal uu ka ahaaday ama min alamri arrinka xaal uu ka mid yahay shaygan wax arrinka ka mid a adiga maba kuu sugnaanin marka laysa laka min alamri shay-un tan macnaheedu waxay tahay ibnu jariir siduu leeyahay laysa ilayka yaa muxamedu xaggaaga ma ahanin muxamedow min amri khalqii aniga khalqigeyga arrinkooda iyo shu-uuntooda adiga gacanta kuma haysid ilaa an tunfida fiihim amrii waxaan aniga ku amro inaad ku fulisid maahanin adiga waxaan aniga ku amro unbaa dadka shu-uuntooda inaad waxaan ku amro ku fulisid unbaad ku leedahay watantahiya fiihim ilaa daacatii inaad markaa wax kale ma lihid inaad gaarto oo dadkii la gaarto daacadeyda maaha wa inamaa amruhum ilaya shanigooda aniga xaggaygu ahaaday waalqadaa'u fiihim biyadii xukunkoodana anoo gacanteyda ku jiraa duuna hayrii hayrkay maya aqdii fiihim waan xukumayaa wa axkumu biladii ashaau waxaan doonana waa ku maamulayaa min atawbati ah calaa man kafara bii wa casaanii wa khaalafa amrii qofkii aniga igu gaaloobay oo icaasiyey in inaan ka towbad aqbalon towbada waafajiya anaa iskale nacam ayb ayb wa axkumu biladii ashaau min atawba aw ilcadaabi ama cadaab inaan cadaabo anaa iskale oon towbada waafajinin imaa fii caajili dunyaa addunyada inaan ku cadaabo bilqatli in la dilo wاniqami musiibo almubiirati ee baabi'inayso waimaa fi aajili اlaakhirati ama aakhirada dambe bimaa acdadtu waxaan diyaariyey inaan ku ciqaabo liahli اlkufri bi kuwa ani igu gaaloobo waxaan u diyaariyey inaan markaa ku ciqaabo yacnii rasuul allow dadka shu-uuntooda waxay ku dambeynayaan adiga shuqul kuma lihid haddii la naaraayo iyo haddii la cadaabaayo iyo haddii laga towbad aqbalayo anaa iskale taas ilaahay rasuulkiisiibuu saa ku leeyahay sababu nusuulka marka culimada wax badan bay sheegaan oo waxay yidhaahdaan markii nebiga la daqray waa kii yidhi kayfa yuflixu qowmun shajuu nebiyahum dad nebigoodii daqray oo daqar ku dhigay isagoo ilaahay ugu yeeraayo iyagana ay gaalnimo ugu yeerayaan dadkii nebigooda daqray say ku liibaanayaan markaasaa la yidhi laysa laka min alamri shay-un arrinka adiga shu malihi falaaxa iyo liibaanta iyo in tawfiiqda la waafajiyo adiga taas ma lihid kuwaan adiga hadda maanta yacni maalinkaa uxud ku daqraayo oo dhibaatadan ku marinayo ayaa qaarkood laga towbad aqbalayo islaamka wax u taraayo intay islaamaan kuwo kale gaalnimaday ku go-ayaan ay ku dhimanayaan kuwo kale musiibaa ilaahay ku ridayaa ummu yacni umuuraha dadka waxa ay ku dambeynayaan iyo mustaqbalkooda xirmaan iyo tawfiiq labadaba anaa iska la halelay adig ka bax farax ka qadaa ayb bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin dadka qaar buu nebigu ku habaaray qunuudka uu ku habaari jiray qolooyin uu ku habaaray oo bitacyiin uu ugu habaarayey markaas aayaddan soo degtay kadib waa iska dhaafay oo laysa laka min alamri shay un baa soo degtay aduu siday ahaataba marka aayaddu waxay tilmaamaysaa nebiyullaahi moxamed inuu dadka risaalada soo gaarsiiyo xukunka ilaahay amray inuu dadka ku dhex fuliyo intaabuu leeyahay laakiin dadka quluubtooda xaq in la waafajiyo inay naar galaan inay janno galaan taas ilaahay mashiicadiisa iyo qudradiisa waa haddii marka nebiyullaahi moxamed sidaa la leeyahay hayruhu maxaad malaynaya marka nacam dadka laga dhaadhicinayo marka wadaadaa janno ku gelinayo wadaadaa naar ku gelinayo wadaadaa naarta istaagayo albaabkeeda qof allaale wixii dariiqadiisa ah buu ka bixinayaa xagga aada buu dhahayaa naartii waa ka leexinayaa qufulow ku dhegsanayaa naarta haddii uu rabo yacni tasarufka intaa la eg khuraafaad iyo abaadiil waayo ilaahay nebigiisii buu leeyahy laysa laka min alamri shay-un adduunkan la joogo adiga qofkaa doonto ma hanuuni kartidaa laleeyahy aakhira iska daa aakhira waaba qeybe adduunyadan aada joogtid adiga qofkaa doonto ma hanuuni kartid inaka laa tahdii man axbabta aday ciddaad doonto ma ciddaad jeclaysata ma hanuuni kartidaa laleeyahay arrintan iyo marka in laysku qaldo shafaacada ma aha shafaacada nebiga may gacanta ugu jirtaa mase ilaahay bay gacanta ugu jirtaa allay gacanta ugu jirtaa qul lilaahi shafaacatu jamiican ilaahay bay gacanta ugu jirtaa ciddou doonuu siinayaa adiga hebel iyo hebel u shafeeca la dhahaya walidaalika xadiidu shafaaca waxaa ku jirtay fayuxaddu lii xaddan nebigu wuxuu yidhi waa la ii xadaynayaa intaas u ergey ayaa la idhahayaa intii baan u ergeyna hal xaba maku dari karo xabad maka dhimi karo addoon la amraayo waay nebiga sal l slam ilaahay sharafkiisa uu muujinaayo dadkaa waxaa la tusaa nebiyullaahi moxamed ilaahay agtiisa qiimi weyn inuu ka leeyahay yaa waxaa laleeyahay orod intaas adaan yacni kugu sharfay oon ku siiyey shafaacadeydan ku siiyey intaas u ergey bax saasoo ay tahay ciddou doono ma iska sii karo waayo dadka wuxuu u jeclaa adeerkii abu daalib wou jeclaa nebiga sal l slam waana usoo hiiliyey maca dalika markii cabaas uu yidhi abu daalib waxma u tartay adeerkaa fa inahu kaana yaxfaduka wayaxuudu bika waa ku ilaalin jiray waa ku koolkoolin jiray cadowga uu kaa celi jiray waa kii yidhi marka amaa inahu fii daxdaaxin min annaar meel wuxuu ku jiraa naarta aan mool aan ahayn mool meel aan mool ahayn uu ku jiraa riwaayaadka qaar waxay leyn laba dhuxul naareed ayaa labada roob ma gaarto ama rays ma gaartaa looga qabanaa fayaqlii bihimaa dimaaquhu maskaxdiisaa la karkarayso ma u maleeyo qof ka cadaab kulul inuu jiro waa kasoo bixi waayey nebiga sal ll l slam adeerkiis naarta marka waa inaad towxiid la timaado allaha awood ay gacanta ugu jirto adduun iyo aakhiraba allaha iskale inaad raalligelisid caabuddo haddaad isaga raalligelisid dadkaas loo ergeynayo ama ergeynayo inaad gasho ayaa la arkaa oo abu hurayra markuu nebiga su-aalayo uu yidhi man ascadu nnaasi bishafaacatika yowma alqiyaama shafaacadaada yaa heli og maalinta qiyaamaha waa kii yidhi markaa man qaala laa ilaha ila allahu khaalisa min qalbihi ow kamaa qaala sala alla l slam markaa dadka qaar dhahaya nebigu wax kastaa la weydiisan karaa dadka owliyada janno waa la weydiisan karaa naaraa laga magangeli karaa sidaanay yeeli karaan wax walba waa awoodaan sax maahan sidaas ilaahay nebigiisu halkan wuxuu ku leeyahay laysa laka min alamri shay-un towfiiq dad in la baadiyeeyo in la hanuuniyo adiga melihidkaas ee addoommada ilaahayna inaan mustaqbalkooda laga warrami karinna waa kuu muuqanee meeshaas dad waxaa jira addoommada ilaahay ka waramo mustaqbalkooda oo yidhaahdo dadkiio qofkiioo noolba wuxuu leeyahay waa ahlu naar yacni kan naarta kabaha loogama siibaayo ee ilaahay uma dembi dhaafayo uu leeyahay ilaahay u dembi dhaafi maayo arrintaas iyadaa markaa xadiid bukhaari ku sugan iyo keyrkiis baa wuxuu ahaa min xadiidi abi hurayra laba nin oo waxaa jiray walaalo ahaa oo reer bani israa'iil buu nebigu ka sheekeeyey midna nin cibaado badan oo ahaa midna nin iska macaasi badan buu ahaa labadaba muslim bay ahaayeen kii marka cibaadada badnaa markuu soo agmaro midkan macaasida ku dhex jiro waa waanin jiray maalin maalmaha ka mid ah kii yidhi dib macaasida ku jiray abucifta calaya raqiiban war adiga aniga miyaa la ii kaa soo diray inaad i ilaaliso aniga iyo rabbigay na iskaga keen dhexbax markaasuu yidhi ninkii inta xamaasad ka tan badatay wallaahi laa yakfiru llaahu laka ilaahan ku dhaartay adiga ilaahay kuuma dembi dhaafayo markaasuu ilaahay soo bixiyey kii man wuxuu yidhi man da aladii yata'allaa calaya anlaa akfira lifulaan waa kuma midka ku dhaaranaya inaanan hebel u dembi dhaafaynin waxa aniga aan leeyahay oo aniga tasarufkeeda aan leeyahay ninkii ku dhaaranayay aawe sida inuu isaga leeyahay oo kale waa u dembi dhaafay addoonkaana jannaduu geliyay kana ilaahay waa naaray cadaaladiisuu ku naaray markaasuu wuxuu yidhi wallaahi laqad takallama kalimatan ow baqat dunyaahu wa aakhiratahu ninkaas wuxuu ku hadlay kelmad adduunkiisa iyo aakhiradiisaba baabi'isay cibaadadii uu soo sameynaya kelmadaasaa baabiayaa dhib ayaa ayaa yacni waxay u keentay ka dembi badatay wallaahi laa yakfiru llaahu lak marka qof inaad tiraa ilaahay hebelaa warkaas ilaahay u dembi dhaafi maayo kaas waa malcuun kaas waa waa sidaas inaad tiraahdid aaday khatar u tahay oo dadka mustaqbalkooda ilaahay u daa wixii kaaga muuqdo markay dhintaan wixii kaaga muuqday unbaa lagu xukumayaa salaad inaan lagu dukanaynin iyo in lagu tukanayo wixii ka muuqday anba unbaan anagu yeelaynaa markaan ayb wlilaahi maa fi الsamaawaati wma fi اlardi ykfiru liman yashaau wayucadibu man yashaa walilaahi alla unbaa iskale uu u sugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fi lardi dhulka korkiisa ahaaday yakfiru ilaahay waa u dhaafayaa liman axad yashaau ou doonayo wayucadibu waa cadaabayaa man buu cadaabayaa yashaau ou doonayo wallaahu alla gafuurun alle dembi dhaafid badan waay raxiimun naxariis badan aayaddanna tafsiiray waxay u tahay laysa laka min alamri shay-un arrinta adiga melihid sow lama dhihin siduu alle u leeyahaa la tilmaamaa marka welilaahi allowun baa iskale u sugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday cir iyo dhulba ilaahay unbaale waxa yaallo yakfiru alla waa u dhaafayaa liman axad yashaau uu doonayo wayucadibu waa cadaabayaa man qof yashaau ay yashaauhu uu doonayo wallaahu alle gafuurun alle dembi dhaafid badan waay raxiimun naxariis badan marka waa tadyiil ama tafsiir laysa laka min alamri shay-un yaa ayuha aladiina aamanuu laa taأkuluu الriba adcaafa mudaacafa yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa taأkuluu ha cuninina arribaa ribada ha cuninina adcaafan tu laablaaban xaal ay tahay taas oo mudaacafatan la laablaabay wataquu llaha alla ka cabsada lacalakum tuflixuuna likay tuflixuu saa u liibaantaan wataquu ka cabsada annaara naartii ka cabsada allatii naarta oo uciddat loo darbay oo loo diyaariyey lilkaafiriina gaalada loo diyaariyey wa adiicuu adeeca allaha alle iyo warasuula rasuulka adeeca lacalakum waxaad mudantihiin turxamuuna in laydin naxariisto marka aayaddan calaaqada ka dhexaysa maxay tahay aayadahan hadda aan soo dhaafnay bacdi alculamaa baa waaa waxay ka muujiyeen oo yidhaahdeen gaalada maadaama ay cadad iyo maal ay ku dagaalamaanba ay haystaan maalkooduna inta badan ou ribo iyo xaggaas uu ka yimid idinka mu'miniintana aada taag daran tihiin xagga tirada iyo xagga maalkaba aada taa ka taag daran tihiin ha isdhihinina kuwaan hubkan iyo ciidankan waxay isu kor saareen ribadaas ay ku dhaqmayaan idinkana waa la idinka celiyey saasaad u maal yarayseen ha isdhehinina macnahaas marka culimada qaaraa ka muujiyo waxay leeyihiin si kasta oo ay iyagu xaaraan iyo ribo iyo maal xaaraana ay ugu soo shir tagaan wax macno ah markaa yacni sameeya idinka rabbigiin adeeca ayb sidaas marka waa la tilmaamay macno kalena waxaa la yidhi wain tasbiruu watattaquudi ayayba ka mid tahay oo alla kacabsiga waxaa ka mid a xaaraanta inaad iska ilaalisaan waayo xaaraanta waxay idinka hor istaagaysaa guusha saasaa marka halkan loo dhexgeliyeyna waa la yidhi ee dad xaaraan iska cunayo oo un xaaraan iyo xalaal ay isugu mid tahay waajibaadkii dayacayo oo waajibaad in la sameeyo inaan la sameynin isugu mid tahay ee guul ma helayaa yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa ta'kuluuha cuninina arribaa ribada ha cuninina adcaafan xaal ay tahay tu laablaabid u saaxiib ah ayb adcaafan xaal ay tahay tu la laablaabay waa adcaafan marka waa xaalo waaye laakiin waa qeydun laa mafhuuma lahu xaaladu waxay ahaa jirtay qeydun licaamilihaa halkan laakiin wax qeydkaas mafhuum ma laha yacni waxaa la diidayaa inaad ka fahamto haddii aynan laablaabyo badan aysan ahayn waa la cuni karaa macnaheeda maya saas ma aha ee wuxuu ka waramayaa qur-aanka wax jiri jiray oo waagii hore qofku markuu qof wax deymiyo waqtiga marka la gaaro ee uu gudi waayo wuxuu dhihi jiray ataqdii am turbii haye ma gudaysaa mase deynti waxbaad ku daraysaa haye wax iigu dar waqti iigu dar markaasuu bil ayuu ugu darayaa intaasna waa ku kor saaray buu dhahaya haddana waqtigii baa la gaarayaa bil kale ugu darayaa in kaleu sii saarayaa habkay u dhaqmaanaa sidaas ahaan jirtay ma ahane mafhuumkan hadda yacnii wasfigaani mafhuum ma laha waa qeydun laa mafhuuma lahu xaaladu iyagada dabcan waxay ka mid tahay awsaafta marka la joogo mukhasisaadka iyo marka laga waramayo ama mafhuumka iyo waxyaabaha meelaha marka usuulka marka la joogo xaaladu marka waa wasfi iyada waa wasfi wax lagu qeydi karo iyay noqonaysaa yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa ta'kuluu ha cuninina arribaa ribadii ha cuninina adcaafan xaal ay tahay tu la laablaabay yani adcaafan xaal ay tahay yacni mid laablaaban taas oo mudaacafatan marka mudaacafatan waa sifo waa adcaafantaa laga sifeyna taas oo mudaacafatan la laalaabay wataqu llaha alla ka cabsada lacallakum waxaad mudantihiin tuflixuuna inaad liibaantaan wataquu ka cabsada annaara naartii ka cabsada allatii naarta oo uciddat loo diyaariyey lilkaafiriina gaalada loo diyaariyey marka naartii inay abuuran tahay baa laga qaadanayaa oo uciddat mar haddii la yidhi waa la darbay waa abuuran tahay xadiidka nebigana sala allahu calayhi wasalam waa tii uu yidhi ma markii la dheelmiyey naartana waa la tusay jannadiina waa la tusay salaada asagoo ku jira mar waa kii naarta loo soo bandhigay hortiisa la keenay waa kii gadaal gadaal usoo baxay haddana isagoo waxaa la arkay wax laacaya markaasuu yidhi jannadii baa la iisoo dhoweeyey markaasaan doonay inaan laaco geedaheeda naartii baa la iisoo dhoweeyey markaad i aragteen inaan gadaal dibdib usoo baxay naartii baa meeshaan dhow la ii keenay marka naartu waa inay abuuran tahay haddii kale waa la ii keenay waa la yeelay waa la shiday ma dhaheen nebiga sala allahu calayhi wasalam inay neefsanayso sheegay sanadkii laba jeer inay neefsato marka qabowga ugu daran dadku ay dareemayaan iyo kulaylka ugu badan waa laba jeer oo naartii ay kala neefsanayso naartii iyo jannada inay doodeen ayuu rasuulka sal l slam uu tilmaamay waxaasoo dhan marka waxayna tusayaan naarta iyo jannadaba in ilaahay uu abuuray oo haddaba ay jiraan oo ay abuuran yihiin ayb qiyaamahana marka dadka lagu kala abaalmarinayo baaqina ay ahaanayaan weligoodna aan la baabi'inaynin wataquu ka cabsada annaara naartii ka cabsada allatii naarta oo uciddat la diyaariyey lilkaafiriina gaalada loo darbay oo loo diyaariyey markaa mu'miniinta ma gelayaan maa laga wadaa gaalada loo diyaarsaday yacni mu'minka isaga looma looma abuurinee gaalkaa loo abuuray naartan laakiin kii asalka ahaa ee loo abuuray adigu inaad inta ku dayato meelada meelaha qaar uga dayato ee aada ahal u noqoto maahan inaad sidaa yeesho ma wanaagsana taas marka aslan naarta de dadkeedu waa gaalada waayo mar un waxaa dhacayso mu'miniin oo dhan laga soo saaraya naarta oo gaalo keliya ay ku jirayaan iyaga ayaana naarta ku waarayo gaalada maadaama ay waaritaankeedu gaaladu leedahay ay leeyihiin ayaa wax iyaga loo diyaariyey baaba laga dhigay wa adiicuu adeeca allaha alla adeeca warasuula rasuulka ka dambeeya oo adeeca lacallakum turxamuuna likay turxamuu si la idinkugu naxariisto markaa naxariista alle xaggee laga helayaa daacat ullaahi wa rasuulihi alleh rasuul inaad adeecdo wixii iyaga ka soo harayna hadday khilaafaan alleh rasuul inaad jarto ood ka harto daacadooda hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabihi